الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته su-aasha labiyo labaatanaad waxa ay leedahay markaan guriga joogo ma xijaabto marka mararka qaar ayaan dabadda u baxaa anoo dallad xidhan oon xijaabkii waajibka aan xidhnayn gabadho haddii ay guriga joogto jawaabtu waxay tahay gabadho haddii ay guriga joogto oo rag ajanebi ka ahina aanay guriga la joogin oonay arkahayn guriga dhexdiisa inay jilbaab ku xidhataa waajib kuma aha haddii rag ajanebi ka ahi ay guriga joogaan marka waxaa loo baahan yahay xijaab oo ateed u dhaxeeya sida ilaahay subxaana watacaala uu yihi waidaa sa'altumuuhuna mataacan fas'aluuhuna min waraa'i xijaab haddii kalena waxaa loo baahan yahay jilbaabkii oo amarada shuruudda gaarka ale ay xidhanayso haddiise gabadhu guriga dabadda ay uga baxayso waxaa waajib ku ah inay xidhato jilbaabka ilaahay subxaana watacaala qur-aanka uu ku sheegay ee shuruudda la yaqaana leh rabi uu yihi yaa ayuha nabiyu qul liaswaajika wabanaatika wanisaa'i almu'miniina yudniina calayhina min jalaabiibihina haddii markaa ay xijaab la-aan ama jilbaab la-aan guriga dabadda ugaga baxdo waxa ay samaysay waa tabarujkii bambaxii iyo ismuujintii oo ah dhaqan jaahiliya oo ilaahay subxaana watacaala dumarka muuminaadka uu u diiday oo uu ka waaniyo laga bilaabo dumarkii nebiga caleyhi salaatu wasalaam walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa marka haddaad guriga ka baxayso jilbaabka xidho jilbaabka markaa laga helay shuruudii ahlucilmigu ay kutubta ku sheegeen kitaabka qur-aanka iyo axaadiista nebiga caleyhi salaatu wasalaam ay kasoo dheegteen si aada uga badbaado tabarujkaasi oo ah dhaqan jaahili ah islamarkaana kamida dembiyada waaweyn ee ciqaabka ilaahay subxaana watacaala adduun iyo aakhiraba uu ka dhasho wallahu aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu